bismillaahi raxmaani raxiim assalaamu calaykum waraxmatullaahi tacaala wabarakaatu hamiinfayla dhugunsudayaal idaacadda warsan oo dhugunsudaytan haka dhawaada qodobada warkan hamiinima ee idaacadda siin hayta magaalada baydhabo bagee kaa diray taliga guud ee ciidanka milatariga iyo safiirada ingiriiska fadhida soomaaliya magaalada baydhabo way bageekas rasmiyan ku bilaawtay imtixaanadan isbulcaamka ee iskuulada baydhaba ra-iisul wasaarihii hore ee dowladii kumeelgaarka haytiyey cali maxamed geede iyo keeka wayba uu sashaaciyey antuuso ololaanka jala tartanka madaxtinimo ee soomaaliya maamul goboleedka jubbaland waybaya ee dembin injeesday ururka al-shabaaba labaadii saddex qof iyo wayba cudur shibinbiyoodkan kadhamadeena degmada jalalaqsi ee gobolka hiiraana maamulka degmada mahadaa iyo beeninti shabaab iyo qoqobsidan degmadaasa hogaanka galmudug yaa la ka eeday mas-uuliyad xumada miirlasku jarta guddiga xalinta khilaafaadka wayba sheegan haddii xaaladii ammaanka haliska jarta qaramada midoobay waybayo diiday diyaaradda laakadaabulow xildhibaanadii laaku dooraday gobolada dalka faafaahinan wayba lagu helhayay qarax khasaare dhali ogeega kudhii tugtiga
warsan media network waxay idiin soo tabisaa dhacdooyin cod ah hadda dhagaystow iyadoo sawiran maskaxdaada ka guud warsan media network
markale dhuguunsadayaal hamiinfayla hamiinnamo sabte oo axadnaha galhayta taarigdan iyo ka eedanta tumi todobada bilo tumi lamaad disembar sanadka lamada kun tumi litaana soo baxayana qodobadii warkan koobnaan haddana ka dhawaada yoobiyobisanga magaalada baydhabo ee xarunta gobolka baywebagee ka hadeeray taliga guud ee ciidanka milatariga iyo safiirada ingiriiska anfadhida soomaaliya faafaahinta warkaas siid cali muuse maxamed ater iyo ninhaya taliyaha guud ee ciidamada milatariga dowladda federaalk soomaaliya maxamed aadan axmed iyo saraakiil kale ayaa maanta waxa ay soo gaareen magaalada baydhabo taliyaha markii uu soo gaaray baydhabo ayaa waxaa garoonka kusoo dhaweeyey taliyaha ciidamada militariga qaybta lixdanaad ibraahim yarow iyo saraakiil kale imaatinka taliyaha ayaa waxaa daba socday safiiradda ingiriiska u fadhisa soomaaliya iyadoo ugu horeyntii safiiradda kulan ay la qaadatay madaxweynaha maamulka koonfur galbeed mudane shariif xasan sheekh aadan waxa ay ka wada hadleen sidii lagu xoojin lahaa ammaanka deegaanada koonfur galbeed iyo la dagaalanka ururka al-shabaab lixdii bishan hadda aan ku jirno oo uu dhacay dagaal ka dhacay goobguduuda buurey oo al-shabaab lagula dagaalamayey oo aan ka war helnay inay soo weerarayaan goobguduud taliya banduulaha qaybta oo ciidan uu hogaaminayo iyo habeennimo ka baxay taliska qaybta afar saac xabadii markii ay bilaabatayna ay dhabarjibin ku sameeyeen halkaasi kaga dhimatay dad aad u fara badan oo soddon iyo laba ah waxaana laga furtay afar qori oo aakaa iyo qori bistoolad ayaa laga furtay runtii gurmadkaasi saraakiil badan baa la socotay abbaanduulaha hawsha la fulinaysay ciidamadan xoogga dalka soomaaliyeed ee hadda ku sugan qaybtan lixdamaad taliya waxay degan yihiin difaacyo guutada toddobaad wax amisoomala degan ma laha keligood ayay degan yihiin soddon soddon kilomitr ayayna magaalada jirtaa goofguduud horeyaad qaybtan taliya uga ahaan jirtay dhulka si fiican aad u taqaanaa goofguduud buuray soddon kilomitray noo jirtaa waxaa degan urur oo runtii aan dhammayn u dhammaystirnan qalabkiisa goofguduud manaas sidoo kale oo dugsigii manaas oo adiga aad bilowday dhismihiisii dhinaca kale safiiradda iyo taliyaha ayaa waxa ay si wada jira u kormeereen xarumo ay ku shaqayn doonaan ciidamada militariga ugu horeyntii waxaa goobta xaragjarka ka hadlay taliyaha ciidamada militariga qaybta lixdanaad jenaraal ibraahim yarow waxaana uu faahfaahin ka bixiyey qaabka ay u shaqeeyaan ciidamada militariga iyo dagaalkii ugu dambeeyey ee ay la galeen ururka al-shabaab oo guulo ay ka sheegteen taliyaha guud ciidamada militariga dowladda soomaaliya maxamed aadan axmed iyo safiiradda ingiriiska u fadhiisa soomaaliya ayaa waxa ay ammaan iyo bogaadin usoo jeediyeen ciidamada militariga iyagoo u sheegeen in looga baahan yahay sidii ay ku xureen lahaayeen deegaanada weli ay ku harsan yihiin ururka al-shabaab
doynunay sidoo kale ayay degan yihiin wax amisooma lama degana keligood ayay degan yihin waxayna awood u yeesheen inay iska celiyaan cadowga ku soo duulay taliya ku soo dhowow qaybtanood wakhti hore taliya qayb ka ahayd maantana adoo taliya xoogga dalka soomaaliyeed ayaan kugu soo dhowaynaynaa saraakiishuna waa saraakiil runtii diyaar u ah dowladda u k halka ka waday oo xoogga dalka soomaaliyeed u waday oo ay ka mid tahay hoosada baabuurta lagu dayactiro taliska qaybta cusbitaal yar oo outpatient ayaa halka aanu sugnimay inaan la furo qaarna la dhagax dhigo taliska qaybta in la dhagax dhigo hoosada dhammaatay in la furo cusbitaalka meesha hawshiisu maraysaa inaanu aragno safiirka oo muddadii uu joogay howlahaasoo dhan iyo kuwo badan oo ciidanka u qabtay gaar ahaan
one, and it's the SNA and the Somali security forces who are very much on the front line. with the people of Somalia. So I, I commend the courage of the fighters. It's a big fight, and our commitment as the UK is that we will continue to support the SNA to carry on that fight and to become more professional and even better at it.
magaalada baydhabo ay bageeka rasmiyan ku bilaabatay imtixaanaadka nisful caamka ee iskuulada kiyaalan baydhaba waybageeka magaalada baydhabo ku bilowday imtixaanka kala barka sanadka nisful caamka ee iskuulada aasaasiga ee kiyaalan magaalada baydhabo ee xarunta gobolka baaya boqolaal arday ee uuna iska jaran hirarka dugsiga hoose dhexe ikansara iyo ku qeyb qaada hayaga imtixaanka iyoona imtixaanka iyo haddii ardii dalado ahliga ayo ku hiriyeen iskuulada magaciisa daxan waliba lareer mukhtaar maxamed guuleed ee ahna wakiilka wakiilka daladseda ee koonfur galbeed ee sidoo kale ah guddoomiyaha guud ee iskuulka macmuur xaruntiisa baydhaba ee geek waliba nin ataaha maalin eed nin kuwiingu maalintaas oo eh maalintii nin bilaabatay imtixaankii nusfal caamka ee sana dugsiyeedka labada kun tumiyo lita iyo labada kun tumiyo todobada ee taarikh tumiyo todoba geek bilitumyo lamaad lamada kun tumiyo lita waliba si rasmi ah iskuullada degmada baydhabo aan ka bilaawday imtixaankii nusfal caamka ama midtermka linkaasay ee sana dugsiyeedka labada kun tumiyo lita iskuulka macmuur ee guud ahaan horta manhajee waa luuqada englishku bees ahaan iyo ka baxe ee sidaati iskuulka waliba leeyahay heerar dugsi hoose dugsi dhexe iyo dugsi sareye ley ee dugsiga hoose dhexe waliba laka qaadaya todoba maado laka qaadaya ee todobadaas maado ayaa laka qaadaya sidoo kale dugsi sare isuna waliba laka qaadayihiin ilaa iyo tumiyo kow maado ayaa laka qaadaya horta cadada iskuulka hadda ardayda dhekadaha hayto waa todoba boqol iyo soddon iyo shan arday ee badanaana hadda markii la fiiriyo soomaali ee meelol markii la fadhiyay gabro ka yariin laakiin ahaan laakiin macmuur ahaan geek waliba aaminsagnahay un ardayda tii taayno gabro iyo kuleet eed tirada in isku dhowiin waa difference oo boqol oo kaleto andhe oo kaleto bideerow iyo andhexayta marka waliba aaminsagnahay in heerka waxbarashada gabro nafsasho hada fahmaayaan oy tadaan kadadaya lahayaan sanad kasta lama jarya aan fadheedeen ardayda imtixaanka waybana la shalqaaday imtixaanka bilo diseembar iyo may sanad dugsiyad kasta wayba uuse bilowday bilo agoost waybana uuse dhammaaday bilo meeya baydhawey baa ka yaala iskuul eedan badan oo leh herar sharduun ee dhinac walbarashada haddana ma ahaano isku manhajee aana ku mid ee iskuuladaas wayba daruustiyo ka bahaayana luuqada carabiga ahaan kalena wayba luuqadiyo ka bahaayana ingiriiska taasoo aqabad ka eh fahamka duruusta iyo biyaayan iskuulada manaahigta iska hiran ardaydana luuqadiyo ka hadalayan iyo etaafka soomaaliga isku daygin ka horeeya iyo samayday dowladda federaalk soomaaliya baa midaytay manhajka dugsiga sare dhammaantayo balse way baayeena ka qoranta luuqada carabiga iyo ka ingiriiska taasoo walbahanka kordhina baahida iyo un qaban ardayda fahamka daruuso ka qoran afka qalaad oo hayd intila ka qora afdha hooye ee soomaaliga antitaas jarti sanad walba waybaha qalan jibiy doona arday isku min eh oo madba luuqad walka bardow adilan helna nidaam weyn oo mideeyow manhajka guud ee dalka ra-iisul wasaarihii hore ee dowladii kumeel gaarka haydii brofesor cali maxamed geedi iyo geegweyba uushaayay antius ololowsan gajara tartanka madaxtinimo ee soomaaliya faafaahinta warkan cabdirasaaq aadan qosla iyo ning haya profesor cali maxamed geedi oo dalka kasoo noqday ra-isul wasaare sanadii labada kun iyo afartii ilaa iyo labada kun iyo todobadii ayaa maanta magaalada muqdisho waxa uu kusoo bandhigay in uu ka mid yahay musharaxiinta u loolami doonta qabashada xilka madaxtinimo ee soomaaliya oo la filayo dabeeqada bishan aynu ku jirno inay ka dhacdo magaalada muqdisho munaasabada oo imika socota ayaa waxaa isugu yimid siyaasiyiin aqoon-yahano indhergarad iyo qeybaha kala duwan ee bulshada kuwa oo taageero kalilaaba u muujinaya musharax cali maxamed geedi profesor cali maxamed geedi oo kulankaasi ka hadlay ayaa waxa uu sheegay inuu ka mid yahay musharaxiinta u dalkamaysa qabashada xilka madaxtinimo ee soomaaliya waxa uuna kula dardaarmay baarlamaanka cusub inuu cadaalad faraan musharaxiinta u loolameysa xilka qabashada madaxtinimo ee soomaaliya cali maxamed geedi ayaa waxa uu sheegay in madaxweynaha soomaaliya oo ah musharax inuu haysto lacagtii qaranka soomaaliya islamarkaana musuq maasuq uu ku sameeyey soo xulista xildhibaanada baarlamaanka soomaaliya si kastaba ahaatee waxaa sii kordhaya musharaxiinta u taagan qabashada xilka madaxtinimo ee soomaaliya cali maxamed geedi ayaa wajihi doonaa dhowr musharax oo dadka caan ka ah islamarkaana sumcadii sharaf ku leh bulshada soomaaliyeed cabdisaaq aadan quslaaye radio watson muqdisho maamul goboleedka jubbaland iyo bows eedeyn kulul anjeedi ay ururka al-shabaab siduu suwarkan kismaayahaninka ku waramahay daawud ismaan alqasaala
madaxweyne ku-xigeenka koowaad ee dowlad goboleedka jubbaland maxamuud sayiid aadan ayaa ka hadlay dhibaatooyinka xarakada al-shabaab ay ku hayaan shacabka ku nool deegaanada jubbaland madaxa ku-xigeenka koowaad ee dowlad goboleedka jubbaland ayaa al-shabaab ku eed dadka abaaruhu ay saameeyeen inay xoolihii ay ka laayeen islamarkaana dhibaatooyinka ay ku hayaan shacabka waxa uu sheegay madaxweyne ku-xigeenka koowaad ee maamulka jubbaland inuu tallaabo ay ka qaadi doonaan islamarkaana uu shacabkiisa ka difaaci doono al-shabaab waxaa sidaa yidhi madaxweyne ku-xigeenka koowaad ee dowlad goboleedka jubbaland maxamuud sayid aadan isigoo arrimahaas ka hadlayna waxaa hadaladiisi ka mid ahaa shacabkii mudada dheer ay kudhex noolaadeen ku dhex noolaayeen ay dhibaato ku sameeyeen oo xoolihii dhaceen iyadoo abaarba jirtay inay dadkii xoolaha ka dhacaan ayaga iyo shacabkiina dagaallo dhex maraan shacabkii oo difaacaya sharaftooda iyo naftooda iyo xoolahooda iyo iyagoo xoolihii dhacaya waa mucjiso cusub xoolihii bay laynayaan dadkii shacabka ah bay laynayaan xoolihii oo geela u badan ilaa hadda inta la hayo dhowr iyo labaatan geel ah ayuu iyaga toogteen iyo nirgihii oo wada gowraceen qof kastoo shacabka ka mid ahayo arkeen la weydinaya waa mucjiso danta ka soo gashay lama garanayo arrintaa markay dhacday dowlad goboleedka jubbaland waxay go'aansatay inay shacabkeeda difaacdo tilaab baa la qaaday lagu gurmanayo shacabka ay xasuuqayaan iyo xoolaha ay xasuuqayaan guulo fiican baa laga gaaray in badan baa laga badbaadiyey shacabkii ay laynayeen iyo xoolihiiba inay xasuuqooda maanta ku kordhiyeen inay xoolihiina xasuuqaan dadka shacabka ah oo xoolaha ay ugu dhex tageenna ay dilaan iyadoo taasi ay jirto ayaa madaxweyne ku-xigeenka waxa uu sheegay in ay tallaabo ay ka qaadi doonaan xarakada al-shabaab ee dhibaatooyinka ay ku haysay weliba xoolaha ay ka dhibaataynaysa shacabka ku dhaqan deegaanada jubbaland daawud cismaan alkhasaala radio warson kismaayo degmada jalalaqsi iyo deegaanada hoos kooyayan weyba ku dilaacay cudurka shuban biyoodka weybanala ay sheegaan intii maalmoogii laha dhaafiyoon dhammadeen daddeerayeen labaatiyo saddex qofa gudoomiga degmada jalalaqsi maxamed cabdulle fiidow oo warbaahinta la hadaliya sheegay intii labaatiyo saddex qofa iyo dhammadeen cudurka shuban biyoodka islamarkaana dadkaladii oon ka jaran isbitaalada wayba uu sheegay intii dadka laakadaad kureeyaha ay tuulooyinka hooseedayeen degmada jalalaqsi waybanusaad soo kale sheegay intii haddii isbitaaladii oon yaalan tumaysiyeed qofa waxaa beeri muuqday caafimaad darro shubankan kaloolaha ku dilaahay ilaahoo naga qaada leynaa waa ka ducaysanayna degmada jallaqsi degmada oo keliga mahan waa tuuliyaalka iyo degmada degmada isbitaalka waxaa soo gaaray shan qof baa ku dhimatay boqol iyo toban qof dadka ka caafimaaday oo ka baxay waay todoba iyo tobanna hadda taallaa shan qofna sidaasay ku dhinteen sideed iyo tobanna miliyaalkii iyo baadiyihi kusoo dhigay waaya tilada guud marka la isku daro waa dhimashada saddex iyo labaatan ruux waa saddex iyo labaatan ruux oo u dhimatay kaleeraha dad dadaysasho laheed caruur laga gadhiyay yaray ahaayeen marka saacad walbo deegaalka ama meelaha xawaalo ku yaala meesha meel kastaba xawaal kasta baa la kor taagan yahay dadkiina lamada kula koobi karo qofku markuu qofka ka dhintana si oo hadda dadkan dhammadaha aan cudurka shubanbiyoodka wibalaa sheegaan tiyoyin ayaalka ka nool meelasa gudoomiyaha degmada mahadaay axmed xuseen afrah oo warbaahinta la hadaliyay beenintii dagaalyaano ku tirsan shabaab iyo xalay qoobsadeen degmada mahadaay ee gobolka shabeellada dhexe gudoomiyaha sheegay intii ciidanka dowladda soomaali kontarool iyo kalayin degmada mahadaay iyo ha weerareen dagaalyaano ku tirsan shabaab islamarkaadni oo isku reebeen wayba uu sheegay intii dagaalka dhex maray ciidanka dowladda soomaali saas oo kale shabaab uu sidareeray muddo kooban axmed xuseen afrah gudoomiyaha degmada mahadaay ayaa sheegay intii degmada iyo al-shabaab uun lagu wareegna laakiin iyo ha weerareen waaniyo sheegantio isku difaaceen lama askari ugu darsan ciidanka dowladda soomaaliya la xaqiijiyay antiyo ka dhammadeen dagaalkaas xalay ku dhii mahadaay ciidamada xoogga dalka soomaaliyeedaas ka caadiyey khasaaro badanna waa loo geystay meeshaana laba nimaa ku dhimato qof laga qari maayo oo ciidamada ah haddii ilaahay ku diidin badii halaagaana ka gaaray waana layska caadiyey weliba annagoo maalmahaan la tacaalayna shubanbiyood oo si bahan u hayo ummadda deegaankan ku nool ayay nasoo taageen xalay carqalada noo keeneen waana layska caadiyey si fiicana laysaga caadiyo oo weliba xadaariya maxaa ka jira marka wararkan sheegaya al-shabaab inay la wareegeen degmada sal iyo raad male sal iyo raad male waa waa waa waa daalumin waay weliba idaacadahaas waan leenahay ma ka qarihayno
waana la imaan karaa haddii ay yani ay qabsadeen xitaa u hamiyeen waa la ogaan karaa arrintaas
waaya dagaalka xalay ka dhacay een, ma- buundada magaaladu ka dhaco al-shabaab waxaa u suura gashay inay gudaha magaalada soo galaan gudaha magaalada difaaca dima magaalada dhul weyn oo ilaahay qofna difaaci ma karta laakiin biriidsa bundada difaaca ay alle bundaday soo daadeen waana al-shabaab ayaa sheegay intii xalay weerar weye ka qaaday degmada mahadaay waanayo dirin xubno ku tiirsan ahaan dowlada soomaaliya islamarkaana iyo la wareegeen muddo saacada ee gacan ku haynta degmada mahadaay ee gobolka shabeellada dhexe xildhibaano ku tirsan maamul goboleedka galmudug ee eedan anjeediya madawiinaga madawiine ku-xigeenkii saasookal gudoomiyaga baarlamaanka galmuduga kulmiyo xalay ku weeldhadan magaalada cadaadiya ka sheegay inti galmudug lian lahayn hoggaan maadaama madaxda galmudug dhammaantiyo ka muqanyin deegaanada galmuduga xildhibaanada iyo saasoo kale sheegay inti madaxda maamulka galmudug iyo jabiyaan dastuurka galmudug kaasoo dhika ay madaxda galmudug dhammaanto inti oon ku muqanaado korna deegaanada galmuduga way bayoonka baaqayna goro sharciga dejinta maamulka galmudug intii oo isku aniska qoyaan kulan degdeg oo lagu ka hadalo xaalada galmuduga waa xildhibaan maxamed xasan xuseen een, oo ka mid ah xildhibaanada dowlad goboleedka galmudug xe- een, dastuurka dowlad goboleedka galmudug qodobkiisa konton iyo saddexaad faraqadiisa kow labo iyo saddex ilaa afar waxay qeexaysaa habka la iskugu wareejinayo een, mada- xilka madaxtooyada dowlad goboleedka galmudug een, waxaa dhacay khalad een, madaxweynaha dowlad goboleedka galmudug hadduu maqan yahay waxaa xilka loo wareegaya madaxweyne ku-xigeenka dowlad goboleedka galmudug haddii madaxweyne ku-xigeenku maqan yahayna waxaa loo loo wareegaya gudoomiyaha baarlamaanka hadduu gudoomiyaha baarlamaanka maqan yahayna waxaa loo wareegaya ku-xigeenkiisa afartii mas-uul ee u dalka u sarreeyday dhammaantood way ka maqan yihiin dowlad goboleedka galmudug waa ka maqan yihiin caawana dalka cid xukunta oo macnaha een, itijaahinaysahi ma jirto dowlad goboleedka galmudug maamulka galmudug oo aad moodo inuu gebi ka sii laalaado horey waxaa loo burburiyey shuruuc dastuuri ah haddana waxaad mooddaa qodobkii ugu dambeeyey ee galmudug lagu baabi'inayay in ay ku tunteen mas-uuliyiintaasi sidaa darteedna waxaan baaq adag u jeedinaynaa mar labaad iyo mar saddexaadba golaha sharci dejinta galmudug in ay yimaadaan si wax looga qabto qodobka dastuuriga loona badbaadiyo maamulka galmudug بسم الله الرحمن الرحيم magacay waa xildhibaan cabdi xaashi baarlamaanka maamul goboleedka galmudug een, arrintu waa waxa meeshana keena waa sida xildhibaanada hore uga hadleen waxaa caawa meeshan taalla mas-uuliyad darro weyn oo muxuua ii sheeg aan ku habboonayn inay dhacdana ay qalad tahay ka dambeyntiina militariga turkiya way bayo sheegaan inti tumiisida askariyo ka dhamadeen tiro afartiiseed kalena ayaa ka dhaawacmeen qarax weerar haay oo laguga shakiysanyo intiusa laaka intiusa haay baabuur walyaabo qarahow laakabuy iyo way baaka qarahay bas yoo la dareereen askarta turkiga baska yee maraay magaalo ka yaala bartamo turkiga ee kaysare sawiro tv-ga laka baahiya way bayo muujiyaan burburka deeri baska warkii isinkula dareertan dhugunsidayaal amiinamaadan idaacadda warsan ee magaalada baydhaban dalinkege warkan aana shuur ismaaciil axmed ee sinsaarti waana tasnin gula dareer siyaasi asxaabtay kula qeyb qaatiyag mahad naga dhugunsidayaal isina kama asintan dhugunsida ku warkay habeynama